bebeya baydhabo qodobadiisii kudhugunsu doontan intunuku guda jarnaya maybaa kumide wafdu ku socda hay-adda saafda jildiran oraa ka dhawaaya aqalka madaxtooyada beledka baydhabo ee gobolka baaya isbedel la taabudo karo oo ku jara magaalada khudur kureeda go-doonkii lokugaaday taliska ciidanka booliska soomaaliyeed oose mamnuci rasaasta dabaaldega maalmo huriyadda ciidamada hooga dalka iyo mausley oo deegaan deegaanka yowlaba howlgalo bileer iyo kubada shabeellaha dhexe warkaanaisinkahayn akhyaare akhbaaraadka banaanka dhugun sudiyaalan tunanka guda jarna maba isinka dhiigi doontana taraamosonka baaqi inti midhalo ku saarah daawada musuq maasuqo waana ku dhange netanyahu
sartaisoonta sugnaanshihi sabarlooglaan insuulayan soomaaliyay seedan oo taay hogsoor sugnaankugaadadas isin helan sabarloogadin
kulanfayla akhyaare markale intaas mayba yohaana qodobadii warakashaba ka daraadiya c b b ee baydhabo taariikhdana ah maybo labaatan iyo lita bilo lihaad ee juun sanadka labada kun labaatan iyo shanta qodobkanan ka horeey dhugunsidyaala mayba hoseeya wafdo ku socda hay-adda saafada jiladirenolaa ka dhawaayay manka madaxtooyada beledka baydhabo ee gobolka baaya wariyaagan axmed ibraahim aadamin infaafaye
ku-samaaga madaxweynahan gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya doctor cali saciid fiqi iyo aqalka madaxtooyada magaalada baydhabo ka qaabili wafdi heer sare ku dareera heda saafda jildaran ogey ka deeri magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya kulanka qaabilaada oo ku-samaaga madaxweynaha iyo kuba heliyaayeen wasiir ku-tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya madaxa ku dareerta heda saafda jildaran iyo weliba ku wada hadaleena arrimiyo kumideen mashaariid iyo kuwadan ah guud ahaan deegaanada koonfur galbeed iyo sidii lan kordhii lahaayey kureed kulanka waliba faahfaahin kubiye walyaabo ee kuwada hadleen ah wasiirka wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya bismillaahi raxmaan raxiim maanta oo ay taariikhdu ahayd shan iyo labaatanka bisha juun labada kun iyo labaatan iyo shanta waxaa magaalada baydhaba soo booqasho ku yimid wafdi heer sar ah oo uu hogaaminayay madaxa hay-adda save the children oo ka socday dalka ingiriiska ama u k oo runtii ahayd markii ugu horeysay oo soo booqdo soomaaliya gaar ahaan dowladda koonfur galbeed deegaanadeeda marka waxaa runtii qaabilaadaasi hogaaminayay kusimaha madaxweynaha ahna guddoomiyaha golaha wakiilada koonfur galbeed mudane doctor cali saciid faqi waxaa kaloo kasoo qeybgalay kulanka dhanka dowladda koonfur galbeed wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka wasiirka caafimaadka wasiiradda haweenka iyo arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka wasiiradda waxbarashada iyo wasiirka qorsheynta dhinaca hay-adda save the children waxaa hogaaminayay nin la yidhaahdo madaxa hay-addaasi save the children oo dhinaca ingiriiska ah muazam malik marka wafdi ballaaran bay ahaayeen waxaana laga wada hadlay arrimo aada muhiim uga ah shaqooyinka iyo howlaha ay ka wadaan soomaaliya guud ahaan gaar ahaan koonfur galbeed waxayna soo booqdeen inta aanay kulanka dhicin ka hor shalay iyo maantaba booqasho ku jireen inay soo booqdaan goobaha ay ma aragtay programyadooda ama barnaamijyada ay wadaan ay ka socdaan magaalada baydhabo waxayna runtii aada ugu qanceen shaqooyinka wanaagsan ee ka socda baydhabo iyo howlaha ay save the children oo u k ay ka wado magaalada baydhabo hadday noqon laheyd caawimaada maaragtay qaxootiga iyo dadka barakacyaasha iyo hadday noqon laheyd kaalmada ilmaha loo fidinayo hadday noqon laheyd dhanka caafimaadka dhanka nutritionka iyo meelo kale oo aada u fara badan waxaa laga wada hadlay runtii aada looga wada hadlay in hadda iyadoo weliba ay jirto dhibaato dhinaca dhaqaalaha ah oo soo food saartay adduunka ama hay-adaha kaalmada bixiya maadaama ay la joojiyey kaalmadii ay u s aidka maraykanka ay siin jireen hay-adahaasi u fulin jireen oo ay ka fulin jireen gudaha soomaaliya gaar ahaan koonfur galbeed soomaaliya in haddana inta la oo la heli karo ama inta la helay oo hadda loo ogol yahay in ay maaragtay budgetkooda uu noqdo haddana in ah, la- muhiimadda gaarka ah la siiyo meelaha ugu daran oo ay ugu baahan yihiin ah, kaalmada hadday noqon lahayd dhinacan maaragtay koonfur galbeed ah, ah, barakacyaashooda ah, xagga eh, maaragtay kaalmada ilmaha iyo ilaalintooda iyo waxbarashadooda hadday noqon lahayd Ah, runtii aada iyo aad ayay kulankaas wuxuu ku dhacay jawi aada u wanaagsan oo oo dhinaca dowladda koonfur galbeed waxaan ballan qaadnay in aan gacan ka siino ah, sidii howlahooda sida ugu wanaagsan ay ugu gudan lahaayeen oo loogu fududeyn lahaa
isbeddel la taabudo karo oo ku jira magaalada khudur kureeda goodoontii lagu qaaday shukri ismaaciil axmed inay si dhammaystiraas warbintan magaalada xudur ee xarunta gobolka bokool ayaa muddo ku dhow labiyo toban sano wajahaysay go-doon xoogan oo saameyn weyn ku yeeshay dhammaan nolosha bulshada godoomintan oo ka dhalatay xaalado amni iyo xayiraado la saaray isu socodka gaadiidka iyo ganacsiga ayaa si weyn u hor istaagay horumarka degmada bishii abriil ee sanadkan ayaa markii ugu horeysay dhaqdhaqaaqyo ballaaran laga dareemay wadooyinka soo gala degmada iyadoo si rasmiya loo qaaday xayiraadii muddada dheer saarnayd tani oo markaasi xudur waxay bilowday bog cusub oo horumar ah iyadoo laga dareemayo isbedelo muuqday oo dhinacyo badan ah mid ka mid ah isbedelada ugu weyn ee laga dareemayo magaalada ayaa ah dib u soo kabashada ganacsiga waxaa magaalada soo gaaraya badeecooyin kala duwan oo ka imaada magaalooyinka kale ee dalka taasoo sababtay in qiimaha maciishada xitaa hoos u dhaco hirowsan weyne oo ah gudoomiyaha ganacsatada degmada xudur ayaa sheegay in ganacsatada deegaanku ay si weyn uga faraxsan yihiin isbeddelka wuxuu xusay in hadda si fudud loo heli karo agabka ganacsiga taasoo aan suuragal ahayn xilligii go-doominta ciidan faraxsan ganacsitaan isbedelka koy nololo gemari shal qaybsanayti nolol hoose ay nolol sare hayt laakiin hata geedka nololo isku midu lankasto deegaanka roog waa la gaadado koro laakiin wadda waliba jartay nololo hoose walba gaadado ilan shilinkii shaqana ma jarta maciishadan qaali ahay iyaka shaqana wal heli nololna wal heli laakiin isbedelgiinoo haldana la imhaayne ninma kasta ee waa la dareemo karo ilan deegaanka baawurti roogdi tumi kowsana maxaa kubana meel raaisu galaashiyo ka jareen laakiin geedka meelka si seedoo hayan baawurti ha kudanayso hayaan oo baawarti shaqo heli laakiin fuudiga hay shaqo heli alaabti dhismada la heli maciishadii oo nololilka noolay raashinka ayno qiimaha da macquul e kooy wal oo inta muudsamo oo la sheego karo male maciishada boqolkiiba boqol isbedeli walaa geemanadi waliba hada jartay beesada adoo qabto boqolka gadat waaja oobaa dhahay loon haf bariisa soddon doolalada gadaay sokorta soddon ahayti lanka beesiis qaba xataa siis hore walman gadada kordha laakiin geedka wal kasta waliba waa qiimiga anka dumboy hadda sokor waliba la gado haya labaatan dolar madii hal balkoon waliba la gadaa looga soo kortay eh konton dollar macnaha isbedelka beesadan dhiiri waliba dareemase intii isbedeli waxyaabaha kale ee xudur ka bilowday ayaa ah dhismo guryo cusub kuwaasoo qaar hore u ahaayeen guryo qabyo ah halka kuwa kalena hadda la bilaabay dhismahooda tani waxay suuragal noqotay kadib markii qalabka dhismaha uu si toosa usoo gaari karo gudaha magaalada dhalinyaro badan oo markii hore ahaa barakac iyo kuwa danyar lehna xirfadda dhismaha ayaa hadda dib u bilaabay shaqadoodii taasoo sare u qaaday shaqo abuurka iyo dhaqaalaha gudaha ee degmada dhanka kale gudoomiyaha degmada xudur maxamed maalin axmed ayaa sheegay in tan iyo markii la furay wadooyinka ay magaalada kusoo qulqulayaan dad badan oo ka yimid miyiga soo gaara gudaha dadkani waxay u yimaadaan magaalada si ay u helaan adeegyo kala duwan oo ay ka midka yihiin caafimaad waxbarasho iyo ganacsi wuxuu intaasi ku daray in maamulka degmada uu wado qorshayaal lagu kobcinayo adeegyada bulshada si loo daboolo baahida sii kordhaysa ee dadka kusoo qulqulaya magaalada runtii aragtidaad qarangeed liinka baahanayo waa arrinoo dile waan liin baahanayo dadka ilaa afartii shan kilomitira magaalada hundur iyo lakukume afartii shantaas kilomitir run ahaanti caafimaad muqada jare armoy madaadajintii la furi wayba nagdeen animaana banaanka jara caafimaadaha weydiisadaan yaalkii banaanti iyo dhibaataysanay caafimaad laan duurkan ka daryeelsa daryeelada humaka jarta inaha garan iyo isbitaallada haddii araga fadan afay lahayti la buuriyey dhaafi oo toban iyo sideed sano oo goodoonka ahayd nimankan meelaha ay ku sugnin caafimaad ma ku jiraan walbarasho ma ku jirana tasiilaad kale ma ku jirana dad dadweynaha mal daryeerana rugaan darantiya madila furi isbedel wiyuha magaaladana ka dhihi deegaanana isbedel wiyuha ka dhihi marka arrintiyauna ka maamulahaan iyada aan loo hayni walbadana oo horumarinta deegaanka kumada sida maanaha marximada goodoonka jartiyaate rajada matanka badan oona ku xirmay baa maalin ibeebaan kooxii korbeernayn kooxi beeko nimankii oo shirkadii oo baydhoobo maanaha koronte korontada dhaabilsanaay runtii aramadan armaye maalin saananen kooxin ka maamulaan la kulumni shacabka ganacsiyada la kulmeen dani barnaamijyada ay saleen ku baha barnaamijkaas adlafaani adlagorni aniga kooxi doonan deegaano kale oo ku yaala gobolada baay bakola ayaa sidan oo kale looga qaaday xayiraada ayagoona sidoo kale laga dareemayo horumaro
taliska ciidanka booliska soomaaliyeed oo uu mamnuy rasaasta dabaaldega maalmo quryada waryaagan ay duruusa warka farsameeyahayeen insi dhamaystire
taliska guud ee ciidanka booliska soomaaliyeed yahsi rasmi inshaaci amarlaka mamnuucay inti rasaad la gerida dabaaldegyada la kooso maalamaha xoriyadda ee dalka taliska yaa sheegay intii tallaabadan yeeta mid laka ilaaliyahay badqabka shacabka islamarkaniyo laka horseedahay walyaabo ka dhalado rasaasidoka oonan ibaahnayna booliskayaan ka digi dhammaan ciidanka iyo shacabka intiioo ka fogaadaan falalka halista kae sida rasaasta irkilin ridow hiliyada dabaaldegyada taliska sidoo kale ay sheegay inti qof kasta jibi amarkun laka qaado doona tallaabo sharciye caawa ay tahay hameenka lix iyo labaatanka juun hameenka midnimada iyo xorriyadda dalka kooda luulina ay soo socoto in ciidamada hay-adaha ammaanka ee kala duwan ee jooga caasimada inaysan ridi karin wax xabada runtii looma dabaaldegi karo xabad laguma dabaaldegi karo shacabka waa hameen farxadeed waa hameen midnimo laakiin in xabad inta la rido shacabka la dhibaateeyo ay dhibaata ka timaado ee ay xabad wiifto ah hooyo soomaaliyeed iyo aabba soomaaliyeed ka naxisay ugu tagto looma baahna waxaa la rabaa haddii bulala la rido inaan lagu dhex qarin xabadaha mas-uuliyadda saraakiisha ammaanka ayaa qaadaysa sargaal walbaaba goobtiisa asaga ayaa mas-uulka ah oo qaadaya meesha xabad laga rido ciddii la ridana inuu keenaa la rabaa sidoo kale saraakiisha waxaa la rabaa inay ka wacyigeliyaan ciidankooda madaxda sidooda waxaa la rabaa inay ka wacyigeliyaan ciidankooda inaan xabad dabaaldega la ridi karin haddii ay dhacdana ciidan walbaa colkuu ka tirsan yahay iyo meeshuu ka tirsan yahay lagula xisaabtamaa maxkamadna waa la geyn doonaa insha allahu tacaala sidii sanadii lasoo dhaafay amarkun yaahka eedaa hila dalka galo dabaaldegyada maalimada xorriyadda oonka weyn oo la huso sanad walba
ciidamada hooga dalka iyo ahaan mawsleyda ee deegaanka howlgal bilirin kubada gobolka shabeellaa dhexe ciidamada hooga dalka soomaaliyeed iyo ahaan deegaanka holanka soo mawsleyabada howlgal military oo bilirin oo ku socda deegaano hooseeda gobolka shabeellaa dhexe gaar ahaan aagaarka masjid algaduuda miilasoon ciidamada dowladda dhawaanyoogla wareega aan ku hayowshe howlgalkan uu sii koo qorsheysanyaa ku socda tuulooyin horle iyo maamulo jari dhadhaqaaqa al-shabaaba iyadoon iyo la xaqiijiyinti dadka deegaanka melasiti ama ciidanka la sheegiinti horanka gudben deegaanka towfiiqa oo ee goobo kale oo muhiim ah dadka deegaanka sheegeen intiu argan ciidamada sabuuta oo hubaysan waana ka qulqulaqaya deegaano horle oo dhawaagna ama dhowr bilka hora melasiti ka maamulo jirtay al-shabaaba degmada masjid aligaduud iyo dhowr bilood meba iyo lawareegana al-shabaaba yoonyo sabuuta meelaga aan tanka ka jartay ciidamada dowladda kureedna dagaal olosa oo milasitolku ku saaray dhinaga al-shabaaba ciidamada hooga dalka ayaa meba sheegana inti gudo degmadii oo ku subyan howlgalamayna baarise salaan xaqiiji amniga iyo weliba salaanfura wadooyin muhiime oo iska hiraasa tuulooyinka gobolka wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya ayaa sheegtay intii howlgalladan iyo qeybjoogweyn dadaalada joogtada ee ololka irab tirahaya dhadhaqaaqa al-shabaaba guud ahaanba dalka gaar ahaan gobolada dhexe ee gobolada dhexe dowladii antasiti kasii dartay intii howlgallada yoon iska jaraan dagaal ku foolfoole iyo weliba kooduqeymo dhaniga irke haanasoona lala fiirsahay saldhigyada iyo weliba fadhiisimada iyo liin al-shabaaba waa sida hadalkiyaan dhagdi wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk ee soomaaliya wararka tadku kooyahay deegaanka iyo muujiya intii al-shabaaba iyo ku baxeen deegaano dhowre iyadoona iyo la rumaysanyay inti iyo mirsaydanka jikaysadii dhinaga koonfurta ee gobolka ama iyo ka dhul maalaysada haya dhulka baadiyada ee dowladda federaalk ee soomaaliya mabaya kanagnagahayte go-aansha ee inti meelasiti welilan kareebo doona dagaalka ku dhanka ee al-shabaaba ilaa lagu horeeyo dhammaana deegaanada weliyo kuroogan surunkii sinwaro kula socotaan maybua shabakada raadiya c b b ee baydhabo haatana akhyaarey intunan gubadna intuna gudagalna caalamka marakala sina suusiyo qodobadan kuweyneetiya warakaana shabakada raadiya c b b ee baydhabo wafdo ku socday hay-adda saafda jildiran odhaa ka dhawaaya manka madaatooyada ee baydhaba isbedela taabado kor oo ku jara magaalada khudra kureeda godoontiil ku qaaday taliska ciidanka booliska soomaaliyeed oo mamnuuy rasaasta dabaaldega ee maalmo huriyada ciidamada hooga dalka iyo weliba maawsleyda deegaanka howlgal biliran kubada gobolka shabeellaha dhexe haddana khabaaraadka banaanka saaxiib yaala madaxweynaha mareykanka ee donald trump sheegay intii israa'iil aanka baaqi intii meeliya ku saarta dacwadii la xiriirta musuq maasuqa ku dhanka ra-iisul wasaaraha ama ra-iisul wasaare benyamin netanyahu maybaa qoraalusuu ka sheegay inti daawada city iyo meeliya kabare jaasa masnayna intii ra-iisul wasaare afisa meelo suga kafidiyo kiiskan maybaa isuu donald trump ka tilmaamay bartilmaameedka kiishi sanadkii labada kun iyo weliba toban sagaalkii haytay markii netanyahu isu la xiriiri laalusha usumilalanka kariyaay indisuku qaadada ama ka qaaday khiyaano iyo weliba toohad gudub iyo adag eeta kalsoonida tiidaysa waa dacwadda dhageysiga ee la bilaabay sanadkii labaatan labaatan inkastoo weli ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu isuna usmeilosuku dheeray eedeymo sadiida ee onlinejyadii warkay dhugansudiyaalisiin kula socoteen shabakada raadiyaha c b b ee baydhaba akhyaar ee intaninkeekiintii warkunkoolumada reetanka kulamaana amaan allah